saddexda bisha disembar sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta naafada adduunka maalintan ayaa maanta laga xusay magaalada mandheera waxaana kasoo qeybgalay xafladda xuska maalintan ururka naafada magaalada mandheera mas-uuliyiin iyo weliba bulshada qeybaheeda kala duwan qaar ka mida naafada iyo weliba bulshadii kasoo qeybgashay ayaa ugu horeynba goobtaasi ka hadlay maantana waxaan xusahaynaa dhaarta ay qaramada midoobay u xustay ama u astaysay in la xuso sheekadooda la soo qaada la xasuusto dadka naafada adduunku ma ahayn kamadheera county keliix walaa kenya keliix laakiin waa adduunka dhammaada annaga haddaan nahnay dadka naafada in bulshaweynta adduunku ayna xustay oyna maamuustay oy maalin noo yeeshay taasa nafteeda horta mahadde waa midda labaade haddaanba bergi aan maantaba nala xusahaya meeshaas boorkaas weyn ay waxaas ku qorayn waa disability day madheera county antaga aan kabtaa adduunka nagala fiirsanaya aan ka hadlayna wixii cabashadaayna dowladda iyo bulshada baan u gudbanayna nafteeda haddala tuqala alxamdulilah saas awgeed waa inay ogaadaan dadka naafaday in yacni aan la iloomin boqolkiiba boqol oyna oy dadka ka mid yihiin waa inaan horta ogaana aniga waxaa la yidhaha xeba qaasin mandhalyo waana waa keen ka socdaa mandhalyo waana waa kee jeledi subcounty mandheera isti yaan nahay balaadna gacantiisa dad ma daaqda laakiin countiga dadkaan gacanta midigta ku qabata waa dad masaakiine waa dad ilmo qaba qaarkood ilma ay qabaan meesha ay u bad yihiin baasiriga ha looga bixiyo ilmaha meel waxa loo saaro raashiinba ahaata dadkaan gacanta ha lagu qabta sidoo kale waxay iyaduna goobtaasi ka hadashay xaliima bilow oo ka mid ah wakiilada aqalka baarlamaanka hoose ee dowlad goboleedka mandheera ku matala naafada horta maanta waxaa waaye maalin xusud xusid mudan oo in la xuso mudan maanta waaya waayo waxaa waaye maalintii adduun weynaha cuuryaanka laga xusay cabashadiina waa maqalnay waa cabateen maadaama aan cuuryaamiinta matalna matalaadda marka maxaa waaye saanin ku matalaynaa matalaadda waxaa waaye sharciga marka la keena assemblida oo sharci aan marinayna waa inaan annaga xabadka u garaacana oon dhahno dadka iida annaga ka xisaabanahay horta sharciyaal waa la mariyey oo cuuryaan ku saabsan haddana sharci waxaa jirta miiska saaran oo disability bill fataxada aan soo marna sharcigaas inuu meel mara sharcigaas hadduu meel mara wax la baryaayaba ma lahan gunti gunaanadkii iyo weliba gabagabadii xafladdaasi waxaa goobtaasi ka hadlay xafladdiina soo xiray wasiirka dhallinyarada iyo weliba arrimaha bulshada ismaamulka mandheera cisudiin cadaawe eedow maanta horta waa taqaanaan oo waa dabaaldeg loo dabaaldegayo maalinta curyaamiinta ama dadka naafada ah maalintan horta united nation waxay ugu talagashay in maaragtay yacni cabashadiina la dhagaysto aada idinkana aadan dib isu dhigin oo mar walba dadka naafada ah waxaa la dhahaa maaragtay yacni ayagoo naftooda ma sheegaan waxyaaba ay ku fiican yihiin marka sanadkani waxa la yidhaahdo thiim ayaa loo sameeyey thiimku waxaa weeyaan inaad idinkana aad sheegtaan waxyaabaad ku fiican tihiin inaad dhahdaan maahan mar walba maaragta anagu saasaan lagu sameeyaa iyo saasaan nahay iyo adiga laakiin maxaad ku soo dari kartaa ama wax la yidhaahdo contribution aad ku samaysaa society-ga ama community-ga aad ku dhex nooshihiin maxamuud maxamed sheekh maxamud alfagar warbaahinta sta mandera